mas-uuliyiinta soomaaliya iyo kuwa qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyey diiwaangelinta ku dhowaad lixdan kun oo caruura oo laga qoray iskuullada waxbarashada sanad kadib markii lagu dhawaaqay ololaha aada iskuulka oo soconaya saddex sano bartilmaameedkiisuna uu yahay muddadaasi in ay waxbarasho helaan ilaa iyo hal milyan oo caruura iyo dhallinyaro warbixintan waxaa noo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar
soomaaliya waxaa lagu tiriyaa mid ka mida dalalka ugu hooseeya ee ay ardadoodu aaddo dugsiyada waxaana tirakoobyada la sameeyey ay muujinayaan in ilaa afar dhibic afar milyan oo qof oo ay ahayd in ay fursado waxbarasho helaan inaanay u suuro gelin duruufo kala duwan awgood sannad ka hor ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe ay doonayso inay dugsiyada ugu dirto ilaa hal milyan oo carruur iyo dad waaweyn isugu jira mashruucan oo ay iska kaashanayeen wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo hay-ado samafal oo ay ugu horrayso hay-adda yunisef ayaa loogu magacdaray aada dugsiyada ama go to schools wuxuuna ku kacayaa ilaa boqol iyo toddobiyo toban milyan oo dollar haddaba hal sano oo qorshahani socdo sidee dowladda federaalka ahi u aragtaa waxaa hirgalay waana kan wasiirka waxbarashada ee dowladda soomaaliya ciise maxamed axmed oo ku magacdheer guraase waxaa wasiirka aniga igu horreeyay ay samaysay mashruuc loogu magacdaray aada dugsiyada oo hal milyan oo oo soomaali ah oo dad waaweyn iyo dad yaryarba iskugu jira in la geeyo mashruucaas marka hadda wuu socdaa sanadkiisa labaad buu ku jiraa wuxuuna u kala qaybsan yahay saddex xarumood oo xarunta somaliland iyo puntland iyo xarunta gobolada koonfurta iyo dhexe gobolada dhexe buu u qaybeysan yahay haddaan kaaga warramo xarunta gobolada dhexe oo anigu aan inta badan ba aada shaqadooda aan gacanta ugu hayno waxaa ilaa iyo sanad soddon iyo shan kun oo arday baa sanadkii horeeto barnaamijkaas gashay oo asaasiga ah haddana waxaan rajeynaynaa inuu intaa aada uga sii kordho ilaa siddeed iyo konton kun oo arday ayaa aaday dugsiyada muddadaas sidoo kalena hay-adaha samafalka ee la shaqaynaya dowladda soomaaliya ayaa iyaguna gunno siiyey ilaa laba kun oo macallin kuwaas oo qayb ka ahaa qorshahani waxaana taas dheer in qaar ka mida dugsiyadii hore dayactir lagu sameeyey ama kuwa cusub la hirgeliyey linda jones madaxa barnaamijyada waxbarashada yunisef ayaa v o a u sheegtay
for 40,000 children in South Central to date. It's got a lot of a way to go to exceed for a lot more children and also for youth.
Marka ay timaaddo diiwaangelinta ardayda dugsiyada ku laabanaya iyo dhismaha goobaha waxbarasho waa qorshaha ka socda koonfurta Soomaaliya. sidoo kalena waxaa bartilmaameedka hawsha aanu halka ka wadno ku jira diiwaangelinta macallimiinta iyo bixinta gunnooyin ay ku howlgalaan marka aanay helayn mushaharooyinka laakiin waxaa loo baahan yahay in si weyn loo dardargeliyo mashruucan wejiga labaad iyo kan saddexaad ayay tidhi linda jones madaxa barnaamijyada waxbarashada yunisef ayaa sharaxaad ka bixinaysa tirada macallimiinta ilaa hadda u suura galay inay gunnooyin siiyaan iyo meelaha ay ka howlgalaan
under the Global Partnership for Education funds, about 1,300 teachers are currently receiving incentives from the Global Partnership.
Furta Soomaaliya marka laga hadlayo sanduuqa waxbarashada caalamiga ahi wuxuu xilligan gunnooyin siiyaa ilaa kun iyo saddex boqol oo macallin halka Puntland macallimiinta hela gunnooyinkanina ay gaadhayso ilaa saddex boqol iyo soddon macallin Somaliland lafteeda saddex boqol iyo soddon macallin ayaa kaalmadaas helaa kuwaas oo aroor walba u kal laha iskuullada si ay ardayda wax u baraan maadaama uu maqan yahay nidaam buuxa oo ay ku heli karaan mushahar dhammaystiran ayay tidhi muddo saddex sano ah ayaa qorshuhu ahaa in dugsiyada loo diro ilaa hal milyan oo carruur ah iyo dad waaweyn isugu jira kaas oo qayb ka ah howlgallada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo wax qorsila'aanta iyo in ubadku helaan fursadaha waxbarasho ee ay xaqa u leeyihiin wasiirka waxbarashada soomaaliya ciise maxamed guraase ayaa ka hadlaya caqabadaha soo food saaray muddada sannadka ah ee mashruucani socday iyo waxyaabaha ay ilaa hadda gaadheen caqabadaha ugu waaweyn horta dalkanaga laftigiisa ayaa wuxuu ahaa meelo badan oo dalkanaga kamid a lama tegi karin oo waxaa haystay qolyahan amnidiidka amniga kasoo horjeeda ayaa diiday oo shabaabka dadka u yaqaanaan ama dhalinyarada loo yaqaan marka sidaan u rabnay inaan dadka waxbarashada u gaarsiino umaanaan gaarsiin caqabad weyn bay ahayd hay-adahan laftigooda aan la shaqeynayno oo oo oo iyada laftigeedu ayna sahlanayn wada shaqeyntoodu ayna sahlanayn oo waxa weeye amaro badan iyo fududeyskeeda waa yaryahay oo aada moodeyso lacag fara badan inay ku baxaso kharashka xafiisyadooda iyo consultantska dadka talayaasha hayrgareynaya lacag fara badan ku baxaso iyaduna ubaahan laftigeeda in wax weyn laga qabto caqabada ay kamid tahay iyo waktiga ay qaadanaysaaba in in shaqadu lagu furiyo furinta shaqadu ayaa mar walba dahasaad ayada sababtaas awgeed darteed inkasta oo qorshahani bilow yahay ayaa haddana waxaa muuqda arrimaha qaar oo saameyn ku yeelan kara inaan himiladaas la gaadhin waxaana ugu weyn iyada oo aan dhinacyadu isla jaan qaadin sidii looga baahnaa gaar ahaan hay-adaha samafalka iyo xukuumadda kuwaas oo dowladda federaalka ahi ku doodayso inay wakhti qaadato xidhiidhka xafiisyadu ha waxa weeye dalkeenu waxa weeye sida caalamka dalalka caaliga u shaqeeyaan maahan anagu dowlad baa nahay dowlad la itiraafo ahay waxay ahayd wax kasta oo masaa'idaha imaanayo horta xukuumadda inay kasoo horto xukuumaddu inay maamusho inay iyadu u qeybaha kala duwan gobolada ay ay u qaybiso oo wasiirka federaalka uu u qaybiyo kabacdi waxaa la rabaa cid kasta oo hay-ad ay ka shaqeynaysa waxbarashadaana inay hoos imaadaan oo ay ku shaqeeyaan waxyaabaha muhiimada u ah wasaaradda qorshaheeda iyo inay wasaaraddu hogaanka yeelato oo oo iyada looga dambeeyo shaqooyinka looga dambeeyo hadda ma dhacaan wa wax sababta keentayna waxa weeye inaynan inaan dhaliishaada hadda soo jeedisid ay tahay mid jirta wey yunisef ayaa sheegtay in arrimo badan ay tahay in wax laga qabto wejiga labaad iyo kan saddexaad waxaana ka mid ah in la labanlaabo dadaalada la xidhiidha dhismayaasha iskuullada iyo in la qoro macallimiin kala duwan sidoo kalena arrimaha hor yaalla dhinacyada ka shaqaynaya qorshahan ayay ugu mudan tahay sidii loo gaadhi lahaa dadka u baahan inay waxbarasho helaan gaar ahaan dadka barakacayaasha ah iyo weliba dadka ku nool meelaha miyiga ah waxaa kale oo mudnaanta ku jirta in kor loo qaado ardayda aadaysa goobaha waxbarashada ee puntland ama sidoo kale somalilan aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa v o a